salaadii subax kadib xilliga muqdisho kolaya ka tirsan ciidamada amisom ayaa qarax mina lagula eegtay kis kontarool balcad ee degmada hilwaa qaraxa kadib amisom waxay dishay afar qof dadka deegaanka iyo helada dadka la dila ayaa u sheegay v o a inay ahaayeen dad muruqmaalo ku jira geerash ka dhowaa goobtu qaraxu ka dhacay amisomna si bareera dadkay u laysay isbitaalka madiine qaybtiisa meydka waxaa la dhigay meydadka afarta ah ubax cabdulaahi shire waxaa adeer u ahaa mid ka mid a dadka dhintay waxayna fiyoda uga warantay siday wax u dhaceen arrin mulugo leh oo aad iyo aad u xanuun badan baa meeshaas ka dhacday dad rayada oo waxay galabsadeen aysan jirin yaa risaaq yaa fitaax awlaadoodii u dhahayay meel garaashahoo baabuurtii ay ku shaqaysan lahayen bileey ahaayeen ku shaqaysan lahaayeen meeshii markay u raadsaday iyagoo usii socda alcamuum wiilashii garaashka ayagoo ku jiraa nimankii intay baabuuradoodii ka degeen ay raggii oo mee garaashka ku xaraysan oo markhaati leh oo muslin oo dhan uu ogyahay oo ashahaatiinkoodii dhibkooda ummadda ay wada maqlaayeen yay u galeen raggii qaarkood way carcarareen mid walba meeshuu ku jiray ka soo baxsadeen bannaankay keeneen si bini aadamnimada ka baxsan ayay u xasuuqeen waxa dilana waa amisom waa amisom meeqa qofay ku dileen geerashka afar qofood waay afar afar wiil ayaa laga soo qaaday ani adeerka aabahay la dhashaa ku jiro aniga ubax cabdulaahi shire ugaasaa la yirahdaa ninka la dilana cali shire ugaas baa la dhahaa walaalo waa wax aad iyo aad aan uga xunnahay waxaan u adkeysan karnana ma ahan dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa oo madaxweynuhu horeeyo oo ra-iisul wasaaruhu ku xigo arrintaas in jawaab cad ay ka bixiyaan meydkanaga ma duugayno mana duugi karno damiirkanaguna mana siinayo amisom inay cawiya casar wadooyinkanaga ay marto oo dadkanaga ku xasuuqdo annagoo waxaan ugeysanay aysan jirin adeer muxuu qaban jiray allah u naxariisto adeerkay b l a waaye b l a waaye cimrigiisii xillig markiis hore gaalkacyi meelahaas unbuu ka shaqaysan jiray hadda laakiin guduhu ka shaqeeya muqdisho dhexdeedu ka shaqeeya cali shire ugaas baa la yidhaahdaa nin la aqoon waaye ma ahan waa nin dhallinyaraa nin reero dhiba ma ahan nin reero qoriya ma ahan ilmuhu beriis u raadsanayay ma fahamtay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey taga goobta dilku ka dhacay adeerkiina uu ka mid ahaa dadka la dila ayaa fiowda u sharaxay wuxuu goobta ku arkay markii uu tegey arrintan aan dad uguma horreeyen meeqadaday dardareen meeqadaday dileen dhibaatooyin badanay hore geysteen laakiin tan ay maanta geysteen ani maanta nin adeerkay meedkiisa arkay meedkiisna waxaa ku arkay rasaasooyin rasaasooyin sagaal ama toba toddoba aa ka tiri sagaal ama toddoba oo rasaaseen aakana maahan qoray yarna maahan waa qoray awood leh jirkiisa waxaa u moodaa bohol afhayeenka midowda africa ee amisom cornel richard omwinga oo qadka telefoonkan kula hadla wuxuu ii sheegay inaysan amisom helin xogta sheegaysa in dad amisom ay ku disha degmada hilwaa balse wuxuu xuseen ay baari doonaan maamulka dowladda hoose ee muqdisho waxay xuseen in afar qof lagu dilo degmada hilwaa kadib qarax lala beegsado amisom welina baaritaana ay socdaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho